gudoomiyaha degmada walaweyn ahna duqa magaalada cabdulqaadir maxamed cabdulaahi ayaa shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee maamulka degmada walaweyn shirka ayaa diradda lagu saaraya xaaladaha guud ee degmada walaweyn iyo deegaanada hoos yimaada arrimaha ugu muhiimsan ee looga hadlayana waxaa ka mid ahaa biyola-aanta soo wajahday bulshada ku nool degmada walaweyn iyo deegaanada hoos yimaada markii uu shirku soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada walaweyn ahna duqa magaaladaas cabdulqaadir maxamed cabdulaahi waxa uuna ugu baaqay wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka dowladda federaalka soomaaliya in si deg deg ah loola soo gaaro biyo bulshada ku nool degmada walaweyn iyo deegaanada hoos yimaada shirkaas oo ga hadlayna xaaladda guud ee degmada walaweyn iyo nawaaxigeeda ay ku sugan tahay run ahaantii degmada waxaa aad iyo aad u soo wajahaya beryahan biyo dari oo aad u daran deegaanadii maadaama labadii teeran ama gu-ii daartii u dambeysay aysan deegaanku helin wax roob ah warahii biyihii ku jira ay gureen markii horena boqolkiiba toddobaatan iyo shan ceelyaro ay ka jirtay deegaanka tuulooyinkoodii oo ay dadkii kusoo barakacayaan degmadii gudaheedii iyo iyo nawaaxii ku dhow muqdisho kale inay qaarkood xitaa u barakaceen booyadihii ama biyi dhaamintiina aysan weli si saxa usoo gaarin deegaanka biyaha fuusadii biyana la gadanayo marxaladda hadda la joogo boqol kun shin soomaali ah ay joogto fuusadii biyaha oo la dhihi karo marku meeshii february ama maanti la gaaro inay sicirka biyaha intaas kasii kici doonaan marka sidoo kalena amnigii guud ee degmada waa degaya waa xasilayahay laakiin dariiqii gaadiidkii isaga kala gooshahay muqdisho iyo walaweyn ama muqdisho iyo dariiqi weyn isku xiraya baydhabo iyo magaalada muqdisho inuu markasi sii go-ayo sababtaasna ay tahay in marka guud ahaan dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradaha wasaaradda gargaarka wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga waxaan fariin oga diraynaa in degmada walaweyn ay si gaara uga warqabaan usoo indhaha ugu soo haayaan degmada walaweyn ayaa ka mid a degmooyinka hadda ay ka jiraan xaaladaha bini-aadanimo waxaana bulshada ku nool degmadaasi qaybo ka mid a ay wajahayaan xaalad biyo la-aan